بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلaalة fi الnaar maanta waxaan bilaabaynaa haddii alla noo fududeeyo kitaabka la yidhaahdo usuul iimaan oo sheekh maxamed cabdilwahaab iska leeyahay waxaana kaalmaysan doonaa sharaxa saalix bin cabdilcasiis bin maxamed ibn ibraahim aal sheekh waa kitaab aada u qiimo badan oo shiikhu uu ku aruuriyey axaadiis ka hadlaysa iimaanka in allah la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubta alla la rumeeyo rususha alla la rumeeyo yowma qiyaamihii la rumeeyo qadarkii la rumeeyo iyo arrimo maaragtay la xiriira arrimahaas xadiistaasoo marka usuul ah ayuu kitaabkan uga hadli doonaa iimaankuna wuxuu leeyahay tiyaro lix ah sida xadiidkii jibriil ku jirtay oo jibriil uu yidhi fa akhbirnii can iimaan iimaankii bal iiga warran qaala wuxuu yidhi rasuulku sal alla ly slam an tu'mina biاllahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi walyowmi alaakhiri wa tu'mina bilqadari khayrihi wa sharih iimaanku waa inaad allah rumayso malaa'igti rumayso kutubti rumayso rusush rumayso yowma qiyaamihi rumayso qadarkiina aad rumayso khayrkiisii shartiisiiba arkaantan marka lixda ah qur-aankana waa lagu sheegay oo waxaa ka mid alla qowlkiisa uu yidhi aamana arasuulu bimaa unsila ilayhi min rabbihi waalmu'minuun kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih rasuulku sala allahu aley wasalama wuxuu rumeeyey wixii alla xaggiis looga soo dejiyey mu'miniintuna sidoo kale waa ay rumeeyeen wixii allah xaggiisa looga soo dejiyey mid kastoo ayaga ka midana wuxuu rumeeyey allaah iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa afaraa lagu sheegaa marka meeshaas arkaantii iimaanka ka mid a iyo alla qowlkiisa uu yidhi walaakina albira man aamana biاllaahi walyowmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waannabiyiin biriga iyo samafalka ay munaasabka tahay in aad loogu dadaalo oo la qiimeeyo waa biriga oo qofka allaah rumeeyey yowmaalqiyaamahana rumeeyey malaa'igtana rumeeyey kutubtiina rumeeyey nebiyadiina rumeeyey hadda shanaa lagu sheegay meesha marka yaa alla qowlkiisa uu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu aaminuu biاllahi warasuulihi wاlkitaabi aladii nazla calىa rasuulihi wاlkitaabi aladii anzla min qabl wman ykfur biاllahi wamalaa'ikatihi wakutubihi warusulihi walyowmi alaakhiri faqad dalla dalaala baciida mu'miniinay rumeeya allah iyo rasuulkiisa kitaabkii alla uu rasuulkiisa ku soo dejiyena rumeeya oo qur-aankii ah iyo kutubtii ka horraysay oo towraad iyo injiil iyo zabuur ah qofkii marka alla ku gaalooba iyo malaa'igtiisa iyo kutubtiisa iyo rusushiisa iyo yowmaalqiyaamihii qofkaasi waa uu lumay lumid fog buu lumay marka shan marka arrin baa la sheegay oo haddii lagu gaaloobo maaragtay aada loo lumaayo oo diin la-aan la noqonayo qadarkii marka maxaa ku soo arooray alla qowlkiisa uu yidhi innaa kulla shayin khalaqnaahu biqadar wax walba waxaan ku abuurnaa alla uu leeyahay qadar baan ku abuurnay isagoo la qadaray oo looxul maxfuudka ku qoran oo hore loo sii qoray intaanu dhicin marka arkaanta islaamka iyo arkaanta iimaanku maxay ku kala duwan yihiin tiirarka islaamku sida raajixa ah mid kasta oo ka mid ah haddii laga tago waa la gaaloobayaa lama lahan oo haddii al-iimaan billaahi isagu ruknigaasu waa kii haddii lagu soo gelaya islaamka laga hadli maayo laakiin afarta kale oo salaadii iyo soonkii iyo sakadii iyo xajkii ahlucilmigu waa kuwa isku khilaaf shiikhan marka wuxuu ku tegay isagu haddii qofku uu shahaato salaadiina uu dukado sakadiina uu maaragtay bakhaylnimo uga tago ama soonkii uu maaragtay wasiyo uga tago iyo xajkii inaan lalahayn waa gaal yani waa laisku khilaafsan yihin culamadu isku khilaafsan yihiin arkaantaas saddexda ah qofkii ka taga oo wasiyo uga taga oo isagoon maaragtay diidanayn ka taga waa laisku khilaafsan yahay ma lagu gaalooba mase lagu gaaloobi maayo laakiin waxay marka ahlucilmigu badan yihiin salaada mogiyi wixii ka soo haray qofkii isagoodan maaragtay diidanayn oon dafirsanayn ka taga inaanu gaaloobeyn salaadana maaragtay khilaaf baa lafteeda ku jira marka arkaanta iimaanku laakiin waa ka duwantaha sidaasoo arkaanta iimaanka mid ka mid ah yaan maaragtay ka tegayaa lama dhihi karo mid haddaad ka tagto islaamka shaqa kumalid iimaankii waa ka tagtay marka qofkii muslim waa lagu magacaabi karaa iyadoo arkaanta islaamka qaar ka maqan yihiin laakiin muumin lagu magacaabi karo haddii tiir tiirarkii lixda ahaa uu ka maqan yahay mid ka midu marka arkaanta iimaanka ee lixda ah waxaa jira macno ama qadar qof walba ay waajib ku tahay inuu rumeeyo oo islaamnimadiisuba aysa ansixaynin haddaanu qadarkaas la imaan intaas haddaan laga helin wax kasii badanna waa jiraan oo raacsan hadba qofku sida uu cilmi u yeesho iyo wixii daliilaho soo gaara marka inta qofka maaragtay ku filan oo laleeyahay qofkaasi intii maaragtay uu ku islaamayuu haystaa arkaanta iimaanka ee lixdaa ka mid ah waa maxay wuxuu leeyahay wixii ku saabsan allah in la rumeeyo iimaanku allah la rumaynaayo saddex buu u qaybsamaa rabbinimada alle in la rumeeyo oo inuu isagu khaaliq yahay oo uu wax maamulo oo uu maaligii u yahay oo aan lala wadaagin abuuritaankaas iyo maamulkaas iyo mulkigaas waa in la rumeeyaa rububiya la yidhaha taas waxaa kaloo waajiba in la rumeeyo mudnaashada alla uu mudnaa cibaadada uu isagu cibaadada naga mudan yahay oo aan lala wadaagin uluuhiya la yidhahdaa sidoo kale waa inaan rumaynaa inuu mid ku yahay magacyadiisa iyo tilmaamihiisa oo wax lamidu aysan jirin laysa ka midlihi shay-un alla wax lamidu ma jiraan oo tilmaamihiisa ku shabaha iyo magacyadiisa wa huwa samiicu albasiir laakiin haddana magacyadii iyo tilmaamihii alla laga dafiri maayo ee waa taas alla uu yidhi waana mid maqal badan aragna badan marka samci iyo basar waa tilmaamo waa u leeyahay waana ku magacaabaya samiic iyo basiir marka inta qofka maaragtay ugu filan islaamnimada oo looga aqbalaayo muslimnimada waa inuu ictiqaadiyaa alla in kownkan iyo caalamkan uu isagu rabbi u yahay oo abuuro oo uu maamulo waa kii towxiid rububiya wuxuu ku saabsanaa waa towxiid uluuhiyana oo xagga cibaadada ku saabsanaydna waa inuu ictiqaadiyaa waxaan allah ahayn oo cibaado mudan inaanay jirin wax cibaadada ka mida nagama mudno waxaan allah ahayn ee cibaadada waxaa naga mudan allah keliya wax la wadaagaana ma jiraan intaasaa laga rabaa xagga cibaadada in maarata alle lagu waxido lagu keliya waa qeybtii labaad taas qeybta ku saabsan magacyada alle iyo tilmaamihiisa inta qofka ku filan oo maarata la leeyahay waa islaamnimadiisii u ansixinaysaa waa maxay waa inuu qofku sugaa inuu alle uu leeyahay magacyo wanaagsan iyo tilmaamo sarreeya iyadoo aan lagu shabahaynin tilmaamihii makhluuqaadka sidoo kalena aan la dafiraynin oo aan alle loo diidaynin magacyadiisa iyo tilmaamihiisi wax magacyadii alle iyo tilmaamihii alle ka midana aan la dafiraynin marka qofkii maaragtay xujadii ay ku oganto kadib taas waa wixii ku saabsanaa rukniga koowaad oo ahaa al iimaan billaah waxa qofka maaragtay ku filan oo lagama maarmaanka u ah wixii uu u baahan yaho cilmi iyo hanuunah oo ziyaada ah oo kitaabkii sunnada lagu sheegay iyadu waa cilmi dalabkii iyo cilmi raadiskii iyo caraaqa la leeda laakiin wixii lagama maarmaanka u ahaa islaamnimada qofka oo aan iimaankiisuba ku ansixaynin iyo islaamkiisu iyuu hadda shiikhu ka sheekaynaya si duuduubahaana marka rumayntii la rumaynaya malaa'igta inta lama huraanka ahi waa maxay oo aan marnaba laga maarmin oo aan qofka laga cafinaynin waa inuu addoonku rumeeyo in malaa'igtu ay yihiin khalqi ka mida khalqiga alla uu abuuray oo uu ka dhigay kuwa loo dhiibay ee maamulka caalamkan wax ka mid ah oo shaqo loo dirsado alla waxbuu faraa malaa'igta wixii la faray fuliyaan rabbinimada ayagu wax kuma laha oo alla wuxuu yidhi bal cibaadun mukramuun malaa'igtu waa addoommo la sharfay laa yacsuuna allaha maa amarahum alle kuma caasiyaan wixii uu faray oo amarka alle kama hor yimaadaan wa yafcaluuna maa yu'maruuna wixii la farana way sameeyaan marka qofkii yaqiinsada in khalqiga noocaas oo kale ah uu jiro oo rumeeya ogaadana in qaar ka mida malaa'igta ay waxyiga u keenaan rususha oo risaalooyinka ay soo gaarsiiyaan rususha waa laga hela marka wixii lama huraanka ahaa oo ahaa in malaa'igtii la rumeeyo kadib marka iimaankii kala dhigdhignaay oo tafsiiliga ahaa ayaa imaanaya oo ku xirnaanaya marka hadba qofku cilmiga uu leeyahay oo qofku wuxuu rumaynayaa wax alla wixii qur-aanka iyo sunnada lagu sheegay oo tilmaamihii malaa'igta ah iyo sidii loo abuuray iyo meesha ay joogaan iyo waxa ay sameeyaan iyo waxa shaqo loo dirsaday iimaankii tafsiiliga ahaa oo kala dhigdhignaayay taasu ka mid tah qofku marka nusuustaa ogaada waxaa waajib ku ah inuu rumeeyo wixii cilmiga u soo kordha laakiin al-iimaan bilmalaa'ika si duuduub ah oo sidii maaragtay lagama maarmaanka ahayd oo lama huraanka ahayd waa inta aan soo sheegno hore rugniga saddexaad waa inuu qofku ictiqaadiyo in alla uu kutub ku soo dejiyey qofkii uu doono oo rusushiisii ka mid a inta marka lagama maarmaankaahi waa maxay waa inuu addoonku rumeeyo in alla uu kutubo la soo diray rusushi oo kutubo ku soo dejiye oo khalqigiisii ay u keenayaan kutubtaasna waxaa ku jira hanuun iyo nuur iyo xujooyin iyo wax addoommada hagaajiya kutubtaa waxaa ka mid ah qur-aankii oo hadalkii alle ah kutubtaa rususha lala soo dejiyey alle xaggiis uga timid dhammaan waa xaq sababtoo alle xaggiisii ka timid allana waa mid sugan oo xaq ah oo xaqnimadiis ay cadda wixii marka xaqee allihii xaqa ah ka yimid waa xaq intaasuu yaqiinsanaya qofkii marka duuduub ahaan intaasa looga baahan yahay qofkii duuduub ahaan intaasa looga baahan yahay qofkii oo lagaba maarmaan u ah kadib maa marka iimaankii dheeriga ahaa uu imaanayaa oo wuxuu yaqiinsanayaa uu rumaynayaa iimaan gaar ah in qur-aanku uu yahay kutubtaa kii ugu dambeeyey oo uu yahay hadalkii alle oo alle ka soo fulay allana uu noqon doona aakhir zamaanka oo qur-aanku uu yahay xujadii alle ee dadka maaragtay lagu laasimiyey inay ictiqaadiyaan kuna dhaqmaan ilaa qiyaamuhu uu ka dhaco oo qur-aankana lagu nasakhay rasaalooyinkii hore oo qur-aankana lagu nasakhay oo isagu u nasakhay kutubtii ka horreysay marka xujada alle hartay ee dadka xujo ku ahi waa qur-aanka kutubtii ka horreysana isagaa marag ku ah waxa qur-aanka ku jiro xaqaa'iq ahna waxay marag u yihiin wixii horreeyey sida alla uu qur-aanka ku sheegay markuu ka hadlayo wa muhayminan calayh yacni shaahidan calayh waxaa horay u soo degay yuu maaragtay qur-aanku shaahid ka yahay oo marag u yahay sidoo kale qofku waa inuu rumeeyaa wax allo wixii khabara ee naloo sheegay qur-aanka ku jira inuu rumeeyo wixii axkaam ahna in la fartoomo qofkii qur-aanka waxaanayn wax ku xukumana hawadiisa iyo wax naftiisa jeceshuu wax ku xukumay xukunka allana wax kuma xukumin qofkaasi waxaa kaloo waajib ku ah qofka inuu kutubtii horreysay oo dhan uu rumeeyo tafsiilkiiaan ku jirnaa hadda oo towraad iyo injiil iyo zabuur iyo maaragtay waraaqihii nabilah ibraahim la siiyey iyo waraaqihii nabilah muuse la siiyey iyo waa inuu qofkii rumeeyaa oo aad rumaysaa in allah uu muuse kusoo dejiyey towraad ciisena kusoo dejiyey injiil qofkii marka daliil uu soo gaaro waxaa waajib ku ah inuu rumeeyo laakiin qofku marka ugu horreysa uu islaamka soo gelaayo waxaa waajib ku ah inuu intii daruuriga ahayd oo lama huraanka ahayd uu rumeeyo si iimaanka qofka muslimka ahi uu ansaxo rukniga afraad waa maxay waa rusushii la rumeeyo inta marka laga maarmaanka ah oo lama huraanka ahi waa maxay haddii qofku uu rumeeyo in alle uu rasuul soo diray oo dadkooda ugu yeeraya towxiidka oo rusushaasina ay dadkii soo gaarsiiyeen wixii la faray allana uu ku xoojiyey mucjisooyin iyo xujooyini aayaad tusinaya inay rusushaasi run sheegayaan rusushuna ay ahayaan kuwa alla ka cabsada oo baariyaal ah ammaanadiina dadka soo gaarsiiyey ammaanadiina dadka soo gaarsiiyey risaaladiina gutay rumaynta la rumaynayana aan la kala bixin karin oo qofkii rusushaa mid ka mida ku gaaloobaahi uu allah ku gaaloobay sidoo kalena uu ku gaaloobay rusushii oo dhan marka mid baan iska caleema saaranayaa inta kalena waa dafirayaa lagaa yeeli maayo marka sidaasuu qofkii wuxuu ku noqonayaa qof rusushii rumeeyey kadib intaa kadib si gaaruu wuxuu u rumaynayaa nebiyullaahi moxamed in rusushii lagu ebiyey isaga oo uu rusushii ugu dambeeyey oo lagu khatimay allana uu la soo diray diin maaragtay towxiidkii ku toosan oo waxla wixii maaragtay xumaay oo dhan ka leexanaysa oo sahlan oo aan xaraj lahayn allana uu la soo diray nebiyullaahi moxamed diinta islaamka oo diimaha ugu dambeysay laakiin iimaankii kala dhigdhignaa ee rususha la rumaynayey darajaad kala duwan buu marka uu leeyahay oo ku xiran hadba qofku cilmiga uu u yeesho rususha axwaashooda iyo sidii qoomkooda ay ula dhaqmaayeen iyo magacyadii rusushaas iyo waxay dadka ugu yeereen oo kala dhigdhigan iyo kutubtoodii marka tafaasiil baa marka jirta ruknigii shanaadna waa maxay waa yowmalqiyaamihii in la rumeeyo inta marka lama huraanka ah oo daruuriga ah ee qofka maaragtay islaamnimadiisa ku ansaxayso waa maxay waa inuu qofku yaqiinsado iyadoo shaki aanu ku jirin inuu jiro maalin dadku soo noqon doonaan oo qubuurtooda laga soo saari doono si loogu xisaabiyo wixii ay hore u qabteen oo hore u sameeyeen oo qof kastana wixii uu horay u sameeyey lagu xisaabinayo oo qofkii wanaag sameeyena wanaaggii lagu abaalmarinayo qofkii xumaan sameeyena xumaantii lagu abaalmarinayo sida alle uu yidhi wufiyat kullu nafsin maa camilat wahuwa aclamu bimaa yafcaluun naf walbana waxaa loo oofiyey wixii ay samaysay allaana uu cilmi badan waxay samayn jireen haddii qofku marka intaa uu rumeeyo oo uu rumeeyo in la soo saari doono ruknigaas marka waa uu xaqiijiyey intii lama horaankahayd waa uu la yimid haddaad qof weydiiso oo tidhaahdo ma jiraa maalin dambe oo dadku ay soo noqon doonaan hadduu ku yidhaha haa waa jiraa shaki male yowmalqiyaama jirto dadka lasoo saaraya oo lasoo xisaabin doonaa dhibaatooyin badanna maalinkaas waa uu leeyahay oo uu aamuso qofkaas qof marka iimaan bilyowmi alaakhir ka dhabeeyey waay intii lama horaanka u ahayd waa la yimid kadib waxaa ku xiga marka iimaankii kala dhigdhignaa oo yowmal aakhirkaas la rumaynaayo wuxuuna ku xiran yahay hadba qofku wixii cilmiga uu yeesho oo ku saabsan yowmalqiyaamahaas oo qur-aankii iyo xadiidkii rasuulka sal slm lagu sheegay sidii qabriga marka la galo iyo axwaashiisa iyo yowmalqiyaamaha laftiisa waxa maaragtay dhici doona in la rumeeyo darkii rasuulka sal alla ly slama oo dadkii wanaagsanaa ay ka cabaayaan in miisaan uu jiro wax lagu kala miisaamayo acmaasha la miisaamayo xataa dadkii la miisaamayo waraaqa wax lagu qoray inay jiraan oo suxuuf ah siraad inuu jiro naartii dul maraaya oo dadkuna ay wada dul maraayaan oo wixii janno gelaayaan ay ka badbaadayaan wixii naar loo qorana ay ku dhacayaan iyo marka meesha la isku xisaabinaayo ee muddada dheer la taagnaanayo lafteeda axwaasheeda in la rumeeyo iyo marka siraadka la dhaafo kadib waxa ka dambeeya iyo jannada yaa ugu horgeli doona iyo naartii dadku markay galaan qaarkood waxa ay la kulmi doonaan iyo arrimahaas marka waa arrimo tafsiili ah oo qof walbay ku waajibtaa aan la lahayn waxay uun ku waajibtaa dadka maaragtay cilmi u yeesha nusuustaas ay soo gaarto wuxuu marka qofku uu cilmi u yeesho waa ku waajib inuu rumeeyo laakiin qofku hadduu yidhahdo inuu garan maayo dar miyaa jira rasuulku uu lehy sal lla ly slam miisaan baa jira hadduu yidhaahdo gaalaa tahay lama laha ee cilmigii baa loo sheegayaa nusuustii kusoo aroortaa loo sheegayaa haddii hadda markaa uu nusuustii garto oo uu kadib inkiro oo uu beeniyo wuxuu noqonaa qof qur-aankii iyo xadiidkii beeniye sababtoo kaas wuxuu ka mid yahay cilmigii kala dhigdhigaaye tafsiiliga ahaa ee qofka ku waajibka ahayd marka loo sheego kadib inuu rumeeyo rukniga lixaad marka muxuu yahay waa in qadarkii la rumeeyo khayrkiisii iyo shartiisiiba inta marka lama huraanka ah oo lagama maarmaanka ahi waa inuu addoonku rumeeyo wax walba oo caalamkan ka dhacaaya in qadarkii alla uu ku hormaray oo allana uu waxaas tafaasiishooda iyo maaragtay kala dhigdhignaantooda uu u cilmi leeyahay oo uu ogaa intaanu abuurin ha ogaadee haddana intaas keliya maahee waa la sii qoray horaa loo sii qoray haddii qofku marka uu rumeeyo in wax walba qadarka alla uu ku hormaray ruknigaasi qofkaasi intii lagama huraanka ahayd intii lama huraanka ahayd waa uu la yimid marka iimaankii waajibka ahay oo qadarka la rumeynayey waa laba martabo martabada koowaad waa maxay qadarkii horeeyey oo waxaan dhacayaa inay dhici doonaan la qadaray in la rumeeyo laba darajana ku hoos jirta martabadaas darajada koowaad waa maxay waa cilmigii hore sababtoo alle cilmi buu u leeyahay wixii horay u jiray ama u dhacay iyo waxa dhici doona iyo waxaan dhicinba hadday dhici lahaayeen sida ay noqon lahaayeen marka cilmiga alle uu lahaa cilmiga alle horreeyey ee uu lahaa wax walba si guud iyo si gaargaaraba waxa waaweyn iyo tafaasiishoodaba unug unug iyo hoos hoos cilmigaas marka horreeyey ee alla aanu ka zuulin inuu cilmi u leeyahay wax walba tafaasiishiisa waa cilmi marka horeeye waayo oo bilow uu leeyahy meeshaas ka bilowda lama laha marka cilmigii saabiq ahaa waa darajada koowaad waa cilmigii horreeyey darajada labaadna waa maxay inuu addoonku rumeeyo in alle axwaasha khalqiga uu qoray oo tafaasiishii kale dhigdhignaanti uu qoray intaanu samaawaadka iyo ardadayba abuurin konton sano ka hor looxil maxfuudkii yayna ku yaalaan taasi waa martabadii koowaad moogta oo qadarkii horreeyey la rumeeyo martabada labaad waa maxay ayada lafteeda laba darajaa ku jirta waxayna la socotaa wixii la qadaray dhicitaankoodii darajada koowaad waa maxay in la rumeeyo in doonista alle ay tahay mid fulaysa sidoo kale in wixii alla uu doonana ay dhacaayaan waxaan alla doonina aanay dhacaynin marka wax dhacaaya ah ma jiraan oo maarata caalamkan ka dhacaaya ilaa waa wax alla uu doonay kown ahaan waa jecel yahay laguma laha wax walba wixii xaq oo wanaagsan alle waa uu jecel yahay wixii baatil lama jecla laakiin khalqigiisi a wax ka maqan yihiin lama dhihi karo waxaanu alla abuurin baa caalamkan ka dhacaya lama laha ama aanu doonin waa doonid kowni ah marka marka jeclaanta iyo doonista guud way kala duwanta marka ma dhici karto inuu qofku wax sameeyo waxaasina wax alla uu qadaray ay yihiin ilaa haddayba jiraan waxaasi waa wax alla uu doonay yani doonista alle kama baxsana darajada labaad marka waa maxay ee martabada labaad ay leedahay waa inuu qofku rumeeyaa in wax walbaahi ay yihiin wax makhluuq oo alla abuuray oo alla uu abuuray sida matalan addoommadu waxay samaynayaan oo kale iyo yacni cirarkii iyo maarata dhulkii qofku waa inuu rumeeyaa in alla uu abuuray iimaankaa marka waajibka hadda aan ka hadlayno waxaa la dhihi karaa waa iimaankii tafsiiliga ah oo kala dhigdhignaa oo qadarka ku saabsanaa laba martabo un marka u qaybsamaa iimaan bilqadarkaas oo martabo walbaba laba daraja ay kusii dhex jiraan kulli qadarka waa laga sheekayn doonaa haddii alla yidhahdo marka meesha waxaa kaaga caddaaday tiirarkii iimaankii lixda ahaa oo allah in la rumeeyo malaa'igtiisa la rumeeyo kutubtiisa la rumeeyo rusushii la rumeeyo maalinkii dambe oo qiyaamaha la rumeeyo qadarkiina la rumeeyo khayrkiisii shartiisiiba marka arkaantaas la rumaynaayo yaana dadku ku kala tagaanoo darajaadkoodu ay maaragtay ku kala sara maraan alla agtiisa marka qofku cilmiga uu leeyahay arrimahaas u bato iimaankiisu waa u ziyaadaa qofku mar kasta oo fiqiga uu diinta u leeyahay uu ziyaadana yaqiintiisa iyo wixii inay agtiisa hubaal ka yihiin yaa sii korarta haddii alla qofka u waafajiyo marka inuu camal saalixa sameeyo aakhiro waa u badbaadaa marka qabriga wax la weydiinaayo iyo wixii ka dambeeyaba cilmigiiba marka la raadiyo oo ahlucilmiga wax laga barto waa waxyaabaha yani ugu weynee dadka lagu tirtirsiiyo maxaa yeelay badbaadadii waxay ku jirtaa cilmigii bay ku jirtaa qof aqoon leh iyo qof jaahiluhuna ma sinna marka muqadimadaas iyo shaarixu marka uu sheegay intaanu abwaabtii kitaabka u gelin marka cashirkeena koowaad diyaalyar intaasuu noogu egyahay wabilahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online